أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا يا نصر أجدادي أنزلنا نوتي بأمجادي أنزلنا يا نصر أجدادي أنزلنا نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha muxaram sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo xaalad cabsi iyo jahwareer ah ayaa soo waajahday maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan degmada moqokori iyo deegaanada kale ee dhaca bariga wilaayada hiiraan kadib markii mujaahidiintu maanta ay la wareegeen deegaanka ceelqooxle maxkamadda wilaayada galgaduud ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaala degmada ceelbuur ee wilaayadaas taliska kufaarta afrikaanta ah ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ayaa waajahaya marxalad cakiran xilli ay haysato dhaqaale la-aan baahsan ardayda machadka qurduba ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka garbaweyn ee wilaayada galgaduud dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan xaalad cabsi iyo jahwareer ah ayaa soo waajahday maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan degmada moqokori iyo deegaanada kale ee dhaca bariga wilaayada hiiraan kadib markii mujaahidiintu maanta ay la wareegaan deegaanka ceelqooxle bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixin arrimahaasi ku aadan inoo haya waa berigii hore ee saaka ciidamada mujaahidiinta ayaa allaha fadligii la wareegay gacan ku-haynta deegaanka ceelqooxle ee bariga wilaayada hiiraan kadib dagaallo xoogan oo toddobaadkii lasoo dhaafi ka dhacayay duleedyada deegaankaasi maleeshiyaadka murtadiinta oo rucbi iyo argagax ka qaaday weeraradaas ayaa dhabar ka jeediyey iyaga oo saaka cagta ka furay deegaanka ceelqooxle oo ah deegaan istiraatiiji raayada tawxiidka ayaa ka babanaysa gudaha deegaanka iyadoona ay ciidamada mujaahidiintu ay halkaasi ka wadaan roondooyin ay ku sugayaan amniga idaacadda islaamiga andalus ayaa gudaha u gashay deegaanka ceelqooxle waxaana xaaladihii ugu dambeeyey aan ka wareysanay waryaheena yaasir maxamed oo ku sugan furimaha dagaalka ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan waad mahadsan tahay walaalka waxaan ku suganahay deegaanka ceelqoxle oo saaka ciidamada mujaahidiintu ay la wareegeen maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugnaa deegaankani ayaa isaga cararay waxaan hadda dhex socdaa gudaha magaalada waxaa ii muuqanaya raayada tawxiidka oo ka taagan magaalada iyo ciidamada mujaahidiinta oo gaafureegaya duleedka iyo gudaha magaalada qabsashada saaka ciidamada mujaahidiintu ay qabsadeen deegaanka ceelqoxle waxaa sababay oo ka horreeyey dagaallo cadowga lagu dhiigbixiyey oo ka dhacay duleedka magaalada isbuucii lasoo dhaafay ayay ahayd markii dagaallo culus ay dhowr jeer ka dhaceen duleedka magaalada deegaanka ceelkooxle waa deegaan istaraatiiji ah waxaa ku yaala isgoys muhiim ah oo isku xira deegaano iyo degmooyin muhiim ah sida deegaanada xaawogediid ceelhariiri mubaax iyo moqokori haddaan dib u xasuusano walaalka deegaankani waxaa laba sano kahor ka dhacay macarka faasila ah oo lagu dilay murtadiye fara badan oo uu ka mid ahaa mujrimkii weynaa ee lagu magacaabi jiray hagar gore maleeshiyaadka murtadiinta ah ee ku haday deegaanada farakutiriska ah ee dhacabariga wilaayadii hiiraan waxaa soo wajahay cabsi iyo qoofgeli xoogan gaar ahaan maleeshiyaadka murtadiinta ah ee kusugan degmada muqokori kuwaasi oo ka cabsi qaba in ay maraan masiirkii maleeshiyaadkii ka horreeyey ee ku sugnaa degmada aadan yabaal ay mareen maleeshiyaadkaasi oo qaar ka mid ahba ay hadda ku sugan yihiin oo ay xeryo ku leeyihiin degmada muqokori allah subxaana watacaala ayaana ka rajeynaynaa walaalka in uu noo sii wado fatuuxaadkan ka socda bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan wixii soo kordhana dhegeystayaasheenna waan la soo socodsiin doonaa insha allah deegaankan oo ah mid istiraatiiji ayaa sanada ka hor waxa uu martigeliyey dagaallo aada u xoogan oo lagu dilay mujrimiin waaweyn waxaana hadda xaalad jahwareer iyo cabsi ku sugan murtadiinta weli ku dhumaanaysanaya deegaanada farkutiriska ee cadowgu uu kaga sugan yahay bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan aad baad u mahadsantahay bashiir maxkamadda wilaayada galgaduud ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allaah kaasi oo ka dhacay fagare ku yaalaha degmada ceelbur ee wilaayadahaas marwaan moxamed ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixintaasi
waa fagaaro weyn oo ku yaala magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda kaasoo maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayadaasi ka fulisay xad ka mid ah xuduudda allaah oo ay u soo daawasho tageen muslimiin fara badan oo ka mid ah bulshada ku dhaqan xaafadaha magaaladaasi xadka oo ahaa xaduridda oo dir toogasho ah waxaa lagu fulayey ilaa shan jawaasiis ah oo muddo sannadaha u kala shaqaynayay sirdoonka saliibiyadda maraykanka iyo midka riddada fagaaraha uu xadka ka dhacaya ayaa laga akhriyey magacyada jawaasiistan shanta ah iyo sirdoonnada ay u basaasayeen intii ay ku howlanaayeen shaqadaasi jaasuusnimo waxaa maxkamadda islaamiga la hor keenay shan eedaysane ayagoona lagu soo eedeeyey sidaan soo socoto eedaysanaha koowaad waa yuusuf xuseen maxamed abwaanka da'diisuna tahay soddon iyo lix jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqaynaya jawaastiisa la magacbaxday hirshabeelle gaar ahaan kuwa ku sugan hiiraan eedaysanaha labaad waa cabdiwahaab maxamed axmed da-diisuna tahay labaatan iyo shan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta puntland iyo hirshabeelle intaba saddex eedeysanaha saddexaad waa gaabow cali faarax da-diisuna tahay labaatan iyo sideed jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan murtadiinta lagu magacaabo macwisley eedeysanaha afaraad waa mukhtaar axmed caliyow garas waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka iyo murtadiinta eedeysanaha shanaad waa axmed xasan sheekh xuseen madaanoy doorrey da-diisuna tahay afartan iyo laba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus u shaqaynayay maraykanka iyo murtadiinta intaasi kadib qaadiga ayaa goobta uga dhawaaqay xukunka lagu fuliyey jawaasiistan u basaasaya cadowga allaah xukun kow in falka ay ku dhaceen eedeysanayaasha uu yahay mid gaalnimo ah laguna fuliyo dil xaduridda ah laba xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal saddex nusuusta loo cuskuday xukunkan waxaa ka mid ah suuratulmaa-ida aayadda konton iyo koowaad qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma alzaalimiin wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu mri'in muslim يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والطيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ بن عبد البر أن من ارتد عن دينه حلت دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك maxkamadaha islaamiga ee wilaayaadka soomaaliya ayaa horey u fuliya xukunno kala duwan oo riddo aha kuwaasoo lagu fuliyey shabakado jawaasiis ah oo basaas u ahaa sirdoonnada saliibiyiinta maraykanka ingiriiska kenya etoobiya iyo sidoo kale kooxda riddada soomaaliya aad baad u mahadsantahay marwaan taliska kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ayaa waajahaya marxalad cakiran xili ay haysato dhaqaale la-aan baahsan faysal mahad soomaali ayaa warbixintaasi inoo eegaya duulaanka saliibiga ah ee shaatiga cusub loo soo xiray ee isbahaysiga e u som ayaa lagu soo waramayaa in haatan uu wajahayo marxalad cakiran oo sababi karta ayaa la yidhi in gebi ahaanba uu burburo sida uu daabacay wargeyska the east african oo ka mida warbaahinta ugu saamaynta badan bariga afrika gaar ahaanna dalalka kenya yuganda tanzaniya iyo ruwanda sida uu sheegay wargeyska maalmaha yar ee ka harsan bishan luulyo ayaa la filayaa inay noqdaan kuwo muhiim ah oo go'aamiya mustaqbalka ciidamada calooshoodu shaqaystayaasha ah ee e u som iyadoo wejiga labaad ee howlgalkooduna la qorshaynayo inuu bilowdo arrintan ayaana imaanaysa xilli isbahaysigu wajahayo hubanti la'aan baasan oo dhinacyada dhaqaalaha iyo siyaasadda ah wargeysku wuxuu sheegay in kowda luuliyo howlgalka a u s som uu si buuxda u gudagalayo fulinta waajibaadkiisa inkastoo weli aan la ogeyn ayuu yidhi halka laga heli doono malaayiinta dollar ee looga baahan yahay howlgalka iyo bixinta gunnooyinka ciidamada dalalkii maalgelin jiray calooshad u shaqaystayaasha kufaarta midowda afrika sida maraykanka midowda yurub iyo ingiriiska ayay warbixintu xustay inay joojiyeen dhaqaalihii ay bixin jireen halka geesta kalena ilaa haatan aan lahayn ayay tiri warbixintu maalgashadayaal cusub oo howshan u kaca islamarkaana buuxiyo kaalintan bannaan warbixintu waxay carabowday in muddadii lixdii bilood ahayd ee midowda afrika loo siiyey inuu ku helo maalgelinta howlgalkan ayay ku eg tahay isniinta soo socota balse mas-uuliyiin ka tirsan midowda afrika waxay sheegeen ayuu yidhi wargeysku in tuugsiga uu socdo oo weli aanay ka rajo dhigin wargeyska the east african wuxuu ogaaday in hoggaanka a u s som ay weli quudaraynayaan dalalkii ay uga barteen lacagaha faraha badan oo haddii aanay la soo gaarin ayuu yidhi kaalmadii ay bixin jireen in howlgalkani noqon doono mid ku burbura lix bilood gudahood fursadaha maalgelinta ee kufaarta afrikaanta ayaa si weyn hoos ugu dhacay dhammaadkii bishii hore kadib markii waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu hakiyey qaraarka laba kun toddoba boqol iyo sagaal iyo toban wadahadaladii la xidhiiray maalgelinta howlgalka a u s som ayaa fashilmay iyadoo dowladda maraykankana ku goodisay inay adeegsanayso codka diidmada qayaxan ee fito haddii qaraarkaasi lagu dabaqo gudaha soomaaliya miisaaniyadda howlgalka a u s som ayuu wargeysku xusay inay tahay siddeed boqol soddon iyo labo dhibic shan milyan oo dollar muddo shan sano ah una dhiganta sanadkiiba boqol lixdan iyo lix dhibic shan milyan oo dollar taasoo qaraarkan laba kun toddoba boqol iyo sagaal iyo toban uu dhigayay in boqolkiiba toddobaatan iyo shan uu bixiyo urur gaaleedka la baxay qaramada midoobay wargeysku waxaa kale uu ka shanqariyey in midowda afrika uu ku hongoobay xidhiire uu la sameeyey waddamada daneeya soomaaliya sida qatar imaaraadka iyo sacuudiga oo xeebta soomaaliya u arka ayuu yidhi inay qayb ka tahay istaraatiijiyadooda amni kuwaasoo iyaguna dhammaantood muujiyey in haba yaraatee aanay rabin inay taageeraan howlgalkan in uu dhicisoobo qarka u saaran sidoo kale dalka turkiga ayay warbixintu ka dhawaajisay in isagoo dana istaraatiijiyadeed iyo mid dhaqaaleba ku leh soomaaliya gacantana ku haya dekedda weyn ee muqdisho garoonka diyaaradaha xeebaha iyo weliba sahminta shidaalkeeda uu isna ka gaabsaday taageero dhaqaale oo la weydiistay oo ay u soo bandhigeen urur gaaleedka midowda afrika sida daboolka looga qaaday warbixintan lagu daabacay wargeyska the east african iyadoo ay soo dhowaatay ayay tiri warbixintu bishii luulyo ayaa haddana kulamadii ugu dembeeyey ee dhex maray kusimaha hogaamiyaha a u s som gaalka lagu magacaabo adebayo krim iyo safiirada u k iyo turkiga ee muqdisho aysan waxba ka bedelin xaaladda dhaqaale ee ragaadisay howlgalka a u s som wargeysku wuxuu sidoo kale sheegay in uu fashilmay shir midowda afrika uu ku rajo weynaa oo la rabay in lagu qabto caasimadda dalka qatar ee dooxa kaasoo qorshihiisu ahaa dhammaadka bishii abriil balse uu dib uga dhacay bishii mey kadibna uu mar labaad haddana suuroobi waayey iyadoo dib loogu riixay bishan gebagabada sii maraysa ee juun oo la filayey inay noqoto fursaddii ugu dambaysay ee lagu xalin lahaa dhaqaalayaraanta a u s som kaasoo isna laga rajo dhigay ayay tiri warbixintu kadib markii uu guuldaraystay tiraba saddex jeer the east african oo sii lafaguraya sababta uu fashilmay shirkan u dambeeyey ayaa sheegay in qatar ay xulafo la tahay maraykanka sidaa darteedna ay uga cagajiidayso martigelinta shirkan maadaama ay cadaadis kala kulmayso in ay qaado mas-uuliyadda maalgelinta howlgalka kadib markii reer galbeedku ay dib uga gurteen warbixintu waxay xaqiijisay in muddo ku siman lix bilood aanay wax mushaara qaadan ciidamada calooshood u shaqaystayaasha afrikaanta ah islamarkaana howlgalkaasi lagu yeeshay deen gaaraysa siddeetan iyo saddex dhibic shan iyo labaatan milyan oo dollar sida ay wargeysku u xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan urur gaaleedka midowda afrika falanqeeyaal amni oo wargeys ku soo xigtay ayaa sheegay in kasaarista miiska wadahadallada ee qaraarka laba kun toddoba boqol iyo sagaal iyo toban iyo dadaaladii fashilmay ee la doonayey in lagu qanciyo dalalka saliidda hodanka ku ah ee khaliijka ay sababeen in howlgalka saliibiga ah ee isbahaysiga e u esom uu sii quuso mugdi hor leh iyo hubinti la'aan baahsan warbixintan oo wargeys ku baahiyey jimcihii shalay ayaa muujinaysa in gebi ahaanba uu dhicisoobay howlgalka ciidamada kufaarta afrikaanta sidoo kalena uu hoosudhac weyn ku yimid macnawiyaadka maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya xilli jeyshka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dardar xooggan geliyeen howlgalladooda jihaadiga ah islamarkaana ay raayada towxiidka ka taageen dhul aad u ballaaran oo dhaca wilaayaadka galgaduud hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose mahadsanid faysal ugu dambeyntii ardayda macahadka qurduba ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka garbaweyn ee wilaayada galgaduud cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixintan inooga diyaariyey لقرطبة الأبهى نسيم سرى منها روى أجمل البشرى يا التاريخ دونها
ardayda macadka qurduba faraciisa deegaanka garbuweyn waxay soo bandhigeen bandhig ka turjumaya cilmiga ay ka barteen macadka qurduba ee deegaankaas macadka qurduba waxaa looga bartay soo saaridda arday ka dhisan dhanac weliba sida cilmiga sharciga ah iyo kan maadiga ardayda ka aflaxda macaahidda kala duwan ee ku yaalla wilaayaadka islaamiga ee macadka qurduba waa kuwo aqoontooda aad u sarraysa haddii ay tahay cilmiga qaybihiisa kala gedisan xilli ay ku guda jireen ardayda macadka bandhig cilmiyadeed ka socda gudaha macadka qurduba ee deegaanka garbuweyn waxay soo bandhigeen bandhig cajiib ah iminkana aan idiin soo gudbiyo bandhigga ardada macadka qurduba magaalada garboweyn waxaad carabi ku tiraahdaa sokortu waa macaan السكر حلو waxaad carabi ku tiraahdaa diiqu waa quruxsan yahay الديك جميل waxaad carabi ku tiraahdaa ganacsaduhu waa nin qani ah التاجر غني waxaad carabi ku tiraahdaa dukaanku waa furan yahay الدكان مفتوح waxaad carabi ku tiraahdaa qalinku waa jaban yahay waxaad carabi ku tiraahdaa albaabku waa furan yahay الباب مفتوح waxaad carabi ku tiraahdaa macallinkii waa taagan yahay المدرس واقف waxaad carabi ku tiraahdaa qalimkaanu waa duug ama waa dhalin على قلم قديم waxaad carabi ku tiraahdaa kursigu waa jaban yahay الكرسي مكسور istiraashadu waa wasaq المنديل الوسخ canugu waa fadhiyaa الولد الولد جالس waxgaradka deegaanka ayaa inooga warbixiyey waxbarashada deegaanka sida ay ahayd iyo hadda waxbarashada ka socota deegaankaasi deegaanka garbaweyn alxamdulilah ilaahayaa ku mahadsan waxaan isdultaa ku samayhaynaa magaaladan garbaweyn sida ay ahayd iyo wakhtigan xaadirka maanta sida ay tahay meel dhimata ayay ahayd runtii hadda ka hor waxaa ka muuqda maanta ififaalo aad iyo aad u wanaagsan oo maaragtay waxbarasho oo maaragtay aad iyo aad u wanaag badanaa ka socota haddii loo eego wakhtigii waxbarashadu furneed faraca qurduba hadday tahay wakhtiga ay furaayeen iyo sida wax looga bartay wax kala dheer waaye waxaana ziyaadaha sida wax looga bartay waan u mahad celihaynaa ilaahay miisaankooda qiyaamaha u saaro waan u mahad celihaynaa macallimiintii aad iyo aad u dadaashay oo intaas u jilbaxireed oo maaragtay waxbarashadan quruxda badan soo saartay waxaan leenahay marka deegaanka garbaweyn nuurkaas ilaahay maaragtay uu noo furay oo nalokugu dadaalay insha allahu tacaala annaguna inaan maaragtay garbaha qabsanno oon maaragtay wax la qabsanno walaalaha juhdigaas bixinaya deegaanka waxaa laga dareemayaa horumar dhanka waxbarashada ah wuxuuna hoos tagaa degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ee galguduud ونرتقي ساقنا الفلاح وتاجنا أخلاق الله guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu